qaraxan oo ka dhacay albaabka hore hotelka weliye ayaa saabay khasaare iskuu jira dhimashadii dhaawac tirada dhimashadu waa shan ruux dhaawac ku dhowaad inka badanna waxyaale ayaa ka soo gaartay saraakiisha amniga goobta soo gaara waxay sheegeen in nuuca gaari qarxow ahaa nooho waxaa burbur xoogan uu soo gaaro goobihii ka dhowaa halka qaraxu ka dhacay gaadiid ayaa gubtay qaarkoodna burburka qaraxa ayaa saamayn ku yeeshay gaadiidka dadweynaha iyo bajaajo ayaa lagu arkay oo goobta yaalla taliyaha qaybta weli oo caddeen gaashaanla sare maxamed daahir oo goobta yimid ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay qaraxyadan waayaan daro in dad soomaaliyeed oo cawaan ah oo caqligooda balaayo lagu shubay ay dadkii ummaddii muslimiinta ahaa saas u halaagayaan waxaa ka dhacay dhagarqabayaashii inay gaari meeshan soo baakimeen kolley targigoodkoodiina ma gaarin dad muwaadiniin oo soomaaliyeed oo baraa'a ayaa meeshaas khasaaro dhaawac iyo dhimasho ay ka soo gaartay waxaan ku jirnaa gurmadkii buliiska iyo hayadaha amniga iyo gurmadkii orkaysaan insha allahu tacaala waxaan soo heli doonnaa ama aan soo qaban doonnaa dhagarqabayaashii ka dambeeyey barnaamijkaas khasaaraha ka dhashay guud ahaan maxaa noogu sheegi kartaa qaraxan khasaaraha ka dhashay waxaad arkaysaa burburkaas oo gaaray gaadiidka meesha yaalla baabuurtaas oo dhaawacu gaaray iyo midka gubtay iyo dhimasho dhowr qof oo muwaadiniinah wax meeshan madaxoo mas-uuliyiin hadda ku dhintay ma jiraan iyo taargeed aan dhigi karno dadkaas waxaan soomaalidaas muwaadiniinta oo dhibaatadu gaartaan ahayn marka wix intaa ka dheer waa soo sheegi doonaa haddii allayd ma baadhisi way socotaa howlgalkiyaa socda gurmadkii iyo dhaawaca runtii iyo dhimashadii dadkii meesha wax gaareen qaaditaankoodaan ku jirnaa waa mahadsantihin saxaafaddu gaariga qarfay waa arkaynaa waxa weeye waa gaari noohaa sida meesha nooga muuqata gaariga meesha ka qarxay waa gaari noohaa insha allahu tacaala dhagarqabayaashii soo maleegana dhibkooda layaga ayaa ku halaagsamay meesha insha allahu tacaala afhayeenka maamulka gobolka banaadir wuxuu xusay ilaa ay haddana wadaa baaritaano la xiriira khasaaraha rasmiga ee ka dhashay qaraxan ka dhaca waddada mashquulka badan ee makal mukarama wuxuuna xusay dhimashadu ay gaarayso ilaa ay shan ruux tiro intaa ka badan dhaawac uu soo aad baad u mahadsantihiin halkan waa kasoo horjeedka hotel xaashi wehliye khasaaraha ka dhashay goobtan dhimashadu waa shan dhaawacuna waa tira intaa leeg inkastoo aan xaqiijin dhaba loo haynin oo durbadiiba markii wax dhaceen la qaaday gaari baa ku qarxay halkan oo hadda xaqiijintiisi lahaa inuu noohay yahay iyo inuu kaarib yahay ay hay-adaha baaritaanka ku shaqalaya xaqiijinayaan marka waxaan rabaa keliya si horu dhaca inaan idiin xaqiijiyo inuu qaraxuna dhacay dhimashaduna ay shan tahay ilaa hadda inta la hayo wax ka badanna ay soo bixi karaan dhaawacana la qaaday debdemiska dowladda hoosena uu soo gurmaday uu demiyey gawaaridii goobta ku holcanaysay wixii ka soo baxa baaritaanka oo dhammaystiranna markii hay-adaha ammaanku ay baaraan oo tirada rasmiga ay soo gudbiyaan ayaan idinla wadaagaynaa baxda saxaafaddu aad iyo aad baad u mahadsantihiin maanta waxaa muqdisho ka dhacay qaraxii labaad oo waxyeello u geysta dadka waxaana qarax koobaad uu saaka ka dhacay degmada wadajir meel ku dhow xero ciidamo lagu tababaro oo lagu magacaabo nacnaca cabduqaadiro key v o a muqdisho